dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoyd isqoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaa dalkii idinka qarribay dalkiidinka qarribay dadyow kala wada qoqoban intuu degay qarba meel oo ay qoys qoys noqdeen mid kasta isla qumayaho qofkiba qof dhaliilayaassalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu kulan wacan oo wanaagsan meel walbaa joogtaan isikastoo maqalkan idiin soo gaariyaba waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka xulashada wareysada hobeenkaas doon kale aad maqashaan marka laga rabo habeendaba jimcaha
soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye anna gamas haddaan kugu masixi ad ku gubataaye geediiyo dhulkuba kuu dacwiye aad gorgorinayso xaqoo kuu gufaaciyo ku qabay gabayganoon daahin idam alle ilaah kuu gangaaf guluf maqaadiir saam iyo garnayl duulayo guruta kaa aada guduudka waa beri wax baas kuu gollayreeye adoo gamas safiidkii rabbiga gelangalkaa yeel alle goorta goorteeda kale kuu gantaal dhowda gulxif iyo bilaawiyo abley gooya hilibkaada gaandhari kujiir iyo baron gubac ku leefsiiya gidaar allamarin iyo ku dhimo gaasiriyo jeelal soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye gormago-ningegan iyo allow geed qalale kaadhig gebigaaba midkaasoo rabogoban ha kaa reebin saddexdiba ilaahay ku gooraayihiyo geedka rabilabeebshe geengeenle iyo gumud ha kaa yeelo gablan wiila'aaneed allow guriga kuu seex rabigegida ceebtiya ku taa goobta laga leexday gisi weyraxasiya ku dila garanta mooryaana yay goola jiftiya dhurwaagoronta kaafuule aar kuu gabada iyo libax kugu guraabaas soomaaliyanakii kala gegima ina kala geeye god curmaani rubaad ka dul god iyo haadaan xun meelaan laga gadoomaynin iyo gebi ka laalaadso aamiin
mar kale kuna wanaagsan waa axad isna ay soo gelayso taarada ay ku asteesan tahay toddobada bisha sagaalad ee sebtembar sanada labaatan toban sagaal waxyaaba caaw barnaamijkan kusoo qaadi doona haddii allah awoodda lagahela waxaa qayb ka noqon doona magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed waxaa maanta gaaray wafdi ballaaran oo hogaaminayo ra-iisul wasaaraha soomaaliya xasan cali kheyre ujeedka xasan cali kheyre ee baydhabo ayaan xog la xiriirta goorbu idiin soo gudbi doona waxyaabaa kale caaw barnaamijka ku dhagaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona beesha caalamka ayaa warka soo saaray shirka dawshadinta ee beelaha deegaanada galmudug kaasoo habeen ka hor xasan cali kheyre uu ka daafuray magaalada dhusoo maray ee galmudug hadal ay soo saartay beesha caalamka ayaan faahfaahin ku saabsan xulashada waraasada gor aad ku maqli doontaan waxyaabaha kale caaw barnaamijka ku dhagaysa doonteen waxaa qayb ka noqon doona dowladda federaalka soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqdeen dalka uu ku jiro imtixaan hadduu imtixaankaas wuxuu yahay ayaad goor maqli doontaan waxyaabaha kale caawaydahana waxaa qayb ka noqon doona maxkamadda caalamiga i c j ayaa ku dhawaaqday maalinta la dhagaysan doono dacwadda badda ee u dhexaysa waddankeena soomaaliya iyo kenya maalinta ay iclaamisay i c g ayaad xulashada waraasada gor aad ku maqli doontaan taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ayaa maalinta ku dhawaaqay in la hakiyo shaqadii ka socotay xarunta c i d da ee muqdisho sababaha loo joojiyey ayaad xulashada waraasada gor aad uga boga doontaan waxyaabaa kalca barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona madaxa ugu sarreysa waddanka kenya ayaa isku khilaafay kiiska badda ee kala dhexeeya waddanka soomaaliya haddaba khilaafkaas cidda u dhexeeyo waxyaabaha la isku hayo xog la xiriirta ayaad goor maqli doontaan waxyaabaa kalca barnaamijka ku dhagayso doontiin waxaa qayb ka noqon doona askari saddex qof ku dilay magaalada caasimadda ah ee muqdisho ayaa maxkamadda ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya maanta waxay ku rutay xukun dil ah xukunkaas u noocu dhacay ayaad faahfaahin ku saabsan xulashada waraysada gorro idinkugu soo gudbi doonaa sidoo kale barnaamijka ku dhagaysan doonteen xubinta tuxisaha badneed ee kalamaan qaybaha ugu dambeeya barnaamij shanca waxaa ku dhagaysan doonteen heystaan qodobada aas ugu soo korantaa barnaamijka ugu jirna ayaa dhegeysta doontiin tabintii diyaarinta barnaamijkan waa anigoo xasan axmed maxameda saaxiibkii cumar axmed rahim saxiifaye barnaamijkii farsamaynaya waa mar kale iyo xulashada waraysyada
qabto isqiimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qur-aankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco qasaraha lagu farxaa qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkiibaa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago
wayahay kulan wanaagsan ayaan idleena saaxiibayaal kusoo dhawda barnaamijku dhan waxaan ku bilaabayaa magaalada baydhabo caasimada kumeel gaarka maamulka koonfur galbeed oo uu gaaray ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre iyo wafdi ballaaran hogaaminayay oo safar dhanka hawada uga baxay magaalada dhuusamareeb ee galmudug ra-iisul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali kheyre ayaa maanta gaaray magaalada baydhabo ee caasimada kumeel gaarka ee maamulka koonfur galbeed waxaana garoonka diyaaradaha shaataguduud kusoo dhaweeyey madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed xildhibaano iyo wasiiro ka tirsan dowlada federaalka iyo maamulka koonfur galbeed ee fadhigiisu yahay magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee koonfur galbeed ra-iisul wasaaraha oo kumanaan dadweynaha ay isku soo baxeen soo dhaweyntiisa ayaa kula hadlay garoonka kubadda cagta ee doctor ayuub ee magaalada baydhabo wuxuuna bulshada reer koonfur galbeed uga mahad celshiyey soo dhaweynta ballaaran ee isaga wafdigiisa ay ugu sameeyeen magaalada baydhabo
waxaa ka muuqata sida dowladnimada looga ogaayo koonfur galbeed gaar ahaan baydhabo waxaa ka muuqata sida lasuusa looga ogaayo dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo shacabka soomaaliyeed oo dhan madaxweynaha iyo gudoomiyada oo ku maadsan yihiin sida sharafka lagu shaqeeya
horumarka dalka iyo dowladnimada waxaa aasaas u ah wada shaqayn koonfur galbeedna waxay weligeed ahayd buddigaha wada shaqaynta dadka iyo dowladda soomaaliyeed waa idinkaga mahad celinayaa waa mahadsantiin halkan waxaa horteyda ka muuqda mustaqbalka ummadda soomaaliyeed dhallinyaro soomaaliyeed oo aan sheegay waa saamiga ugu badan ee dadka iskale dadka soomaaliyeed maadaama ugu yaraan boqolkiiba toddobaatan iyo shan sacabka soomaaliyeed ee yihiin dhallinyaro waa idiin hambalyaynayaa sidaa isugu duubantihiin waa idiin hambalyaynayaa sidaa dowladdiinna u garab taagantihiin waa idiin hambalyaynayaa hamuunta idinka muuqata iyo dowlad jacaylka halkan waxaanu nimid aniga iyo wafdigaan hoggaaminayo inaan la fadhiisanno madaxda dowlad goboleedka koonfur galbeed oo ugu horreeya madaxweynihiina kala hadalno baahiyada aad qabtaan ku biloawno sidii hay-adihiinna amniga loo xoojin lahaa dib u habayn loogu samayn lahaa loo xoojin lahaa ciidankiinna aanna ka shaqayn lahayn sida ugu dhaqsaha badan sida aan u furi lahayn jidka isku xidha xamar iyo baydhabo haddii ilaaha yidhaahdo sidaad la socotaan dowladda federaalku waxay waayahan ku mashquulsanayd in la xoreeyo deegaano ka mid ah koonfur galbeed oo ay ugu horrayso shabeellada hoose waxaan madaxweynaha iyo dowlad goboleedka koonfur galbeed uga mahad celinayaa doorka muggale oo ay ka qaateen inay dib u xoreeyaan deegaanadaas oo aan rajaynayno mar dhow madaxweyne cabdicasiis inuu u guuro magaalo madaxdiisii uuna halkaas ku shaqo galo haddii ilaa yidhaahdo halkan waxaa ka muuqda dad soomaaliyeed oo isku tashaday ka shaqeeyey amnigooda dhisanaya magaaladooda jecel dowladnimo dowladda waxaa laga rabaa inay garab istaagto sidaas daraaddeed ayaa waxaan soo kaxeeyey hay-adaha federaalka oo aan rabo inay idinkala shaqeeyaan caafimaadka waxbarashada dibudhiska dalka amniga iyo sidii dhallinyarada faraha badan oo halkan joogta shaqo loogu abuuri lahaa haddii ilaaha yidhaahdo meel walba waan ku soo wareegay dalka soomaaliyeed dalka soomaaliyeed mar walba oo u dhib dhaco waxaa taagan oo isu soo baxa dhallinyaro soomaaliyeed mar walba oo dadka soomaaliyeed ay culays dareemaan waxaa soo istaaga haween iyo culummo soomaaliyeed mar walbuu dhib dhaco waxaa soo baxa soomaali tidhaahdaa waxaan rabnaa soomaalinimadii waxaan meel iska dhignay oo aasnay qabyaaladii iyo qabiilkii qofka jooga koonfur galbeed iyo qofka xamar jooga iyo qofka dhuusamareeb jooga iyo qofka beledweyne jooga iyo qofka boosaaso jooga kulligoodu waa dad soomaaliyeed soomaalinimadaa ka dhaxaysa qabyaaladna ma ogolin mana ku shaqayn doonna qabyaalad reer baydhabana waxaan rabnaa inay hormuud ku noqdaan soomaalinimada waxaan rabaa inaan idiin sheego muddadii koobneed oo deeladdeennu jirtay waxaan la kulannay caqabado badan laakiin waxaan joognaa meel aan dhihi karno waxaa muuqda iftiin dowladeed iftiin dowladeed oo ay tusaale ka tahay isu soo baxa maanta aan ka aragnay garoonka baydhabo iyo isbartiibada baydhabo haddii qof soomaaliya uu shaki uga jiro dadka soomaaliyeed dowlad ma rabaan ku quus qaado isbartiibada baydhabo aan hortaaganaha maanta haddii qof soomaaliyeed uu shaki uga jiro soomaaliya hore uma socotay kaala soo fiirso dadka halkan taagan maanta haddii qof soomaaliyeed uu ka walwalsan yahay ma soo noqonnay dalkii laloo yaqaanay ma noqonaynaa sharafteenna ma soo celinaynaa kaalay ku quus qaado haddii uu shaki kaaga jiray baydhabona waa ku mahadsan tahay maanta waxaa muuqata dowlad soomaaliyeed oo go'aanka loo gaarin oo iyadu gaarta oo aan iyadu kala tashan cid idin mateli lahayd laakiin iyadu idin matasha oo aan xoolihiinna idinka xadin ama idinka musuq maasuq laakiin idiin dhaqaalayso oo la xisaabtanta cid walba oo dowladda u shaqaysa iyo dunida inteeda kale oo dhaqaalihiinna dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in deynta laydinka cafiyo oo ciidankiinna dib habeen idinkugu samaysay oo u dhow in dhammaan deegaanada cadowga haysta laga xoreeyo oo idin dejisay siyaasad midaysan oo mustaqbalka la gaarsiin doonta wiilasha iyo gabdhaha halkan jooga iyagu inay noqdaan kuwii dalka soomaaliyeed go-aanka ka gaari lahay masiirka uu yeelanayo iyagu codka dhiiban doona jiddeer baan soo marnay gudad iyo buurale mugda ah iyo gudco qaybta iftiinkaan u soo baxnay laakiin in lasii adkaystaa la rabaa ogow culays walba oo dowladnimada loo mara macnaheedu waxay tahay inaan gacanta idiin gelinno dowlad ka dhib yar midda annagu hadda aan joogno culays walba oo la maro waxay tahay in idinkii jidka aad mari lahaydeen laydiin siin xaaro culays walba oon marno macnaheedu waxay tahay inaan rabno soomaaliya ka duwan soomaaliyada maanta aan joogno culays walba oon marno waxay tahay inaan raadinayno idinku inaad heshaan mustaqbalka cabdicasiis iyo aniga iyo guddoomiyu aan hellay mid ka wanaagsan laakiin taasi si ay u dhacdo laakiin taasi si ay u dhacdo dowladnimada soomaaliyeed iyo horumarkeeda dhexdhexaad kama noqon kartaan ma daawan kartaan idinkoo u kala jeeda qalad iyo sax ma daawan kartaan haddii dowladnimadiinna laydinka qalleeciyo ma ilaashanaysaan dowladnimadiinna ma ka shaqaynaysaan idinku ma ka shaqaynaysaan sidii aad idinku awoodda mustaqbalka ula wareegi lahaydeen anigoo la geli doono wadahadal ballaaran beesha caalamka oo dhan oo maanta halkan isugu imaanaysa oo baydhaba ay soo dhoweyn doonto sida aniga ii soo dhoweysay madaxweynihiinnana kala hadli doonaa waxyaabaha uu rabo inay dowladda federaalka ku caawiso aan aaminsanahay inaan shaqooyin badan halkan ka qabanayno waxaan ku bilaabaynaa marka hore ballanqaadka ugu horreeya oo ah in dhallinyarada reer baydhabo halkan joogta ay ku farxaan in laga bilaabo maalinta berri ah dowladda federaalku ay ka shaqayn doonto in la idiin dhisa garoonkan waa mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu cabdicasiis xasan maxamed lafta gareen oo ah madaxweynaha koonfur galbeed islamarkaasna qayb ka ah wafdii soo dhoweeyey xasan cali kheyre ayaa wuxuu sheegay in ay ku faraxsan yihiin imaantiga xasan cali kheyre ee magaalada baydhabo caasimada kumeelgaarka ee maamulka koonfur galbeed
وإن نستعين على المدين الله عليه وسلم إذا وزارها دولة فدرالة صوماليا وزيرنا دولة فدرالة حيوانها wasiirada iyo xildhibaanada dowlad goboleedka koonfur galbeed guddoomiyaha baarlamaanka dowlad goboleedka koonfur galbeed shacab weynaha reer koonfur galbeed gaar ahaan dadka shacabka ee reer baydhabo warisinka salamay salaanti islaamka asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu bacda salaam geerka weliba sharafningaha inuusu ninkooya ra-iisul wasaaraha usu ii wafdi usu hoggaamiyo kooyo magaalada baydhabo oo ah caasimadda ku-meelgaarka ee koonfur galbeed ee koonfur galbeed habooqada wakhti badanna niila roogi doono warar badan oo reer koonfur galbeed inbaahanaayeenna oo ilaahay raqabadi doono yaa geedka martinin eh ra-iisul wasaaraha hadhawaayaana ee ii wafdishay oo ilaahay ere weli lana ra-iisul wasaare hadhawaaw isiinna welisin lana dadka reer baydhabo eed iyo eed ama haysantiin hadhawaayow ka fayle iyo sida fayle isin hadhawaayteen wafdiga ra-iisul wasaaraha iyo wanaagga iyo sharaftulasiinka kasaayi oo hayti dowla jeelaanta dowladnimada wanaagga soo dhoweynta sooriyada ixtiraamka faylahaanta walisindhabateen tiilasiinka kasaayo siyaaka mahadsantiin insha allah hoo ilaahay era dadka reer koonfur galbeed weli tiigsadaayana horumar iyo dowladnimo iyo barwaaqo iyo bashbash iyo amni iyo cadaalad iyo horumar iyo tiigsadahayaan mudana ra-iisul wasaare weli koorajeeyaane hoo ilaahay era walalaali walaagi dadku reer koonfur galbeed iyoon baahanaayeen oo dowlad sida in dowlad jeel ini iyoon suuq ii doonto insha allah hoo ilaaheera walalaali walaagi adeeg bulshahaay nabadgelyadan ka horrayta caafimaadkan kiiga walbarashada korweta sidaan aragaasi ardaydii jaamacado iyo iskoolka rogaan horumarka dadka inta roogo sian badan yihiin dadka reer koonfur galbeed boqolkiiba toddobaatan dhallinyarow shaqa la'aan jarta shaqa abuurna walsiisuu bii doono insha allaahu hadal badan ma jara wali ha ka dhawaayay oo eed iyo eedanka ma adnagay ra'iisul wasaaraha dowladda federaalka soomaaliya oo su wakhtishay go'aansadii horumarka iyo dowladnimada soomaaliya inuu isumeel kasta iyo roog dadeersiiye wanaagga iyo soomaalinimada iyo isku xidhka soomaaliyana ku shaqeeya si isu ogdiin haddana toosanka kooyi dowlad goboleedka galmudug shirkilin furaayi iyo dib u heshiisiintii iyo dibudhiskii dowladda galmudug dhanka birina iyo toos koonfur galbeedin kooyi baydhabo ninka kooyi eedi eedan ma adsan iyo ra'iisul wasaaraha marlamaadii mar saddexaad ha ila dhawaaya isiina eedan ma adsantiin ha dhawaayow kafayle aadi eeda ma adsantiin mudana ra'iisul wasaare ha dhawaaw baydhabo ha ka dhawaaw koonfur galbeed ha ka dhawaaw dad eed iyo eedkiin jeel ha ka dhawaaw dad dowladnimada jeel ha ka dhawaaw dad dowlad fodow ha ka dhawaaw dadnimada soomaaliya iyo dowladnimada tiigsadahay ha ka dhawaaw eediyeeda ma adsantiin
madaxweynaha koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta garan ayuu kaas ahaa oo xasan cali kheyre maanta kusoo dhaweeyey magaalada baydhabo caasimada kumeeel gaarka ah maamulka koonfur galbeed ninkaa qasibay cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin cudurka aad wada qabtaan qabkaad wada hubantihiin qabiil weeye sideed soomaalay qaran ku noqon miyaydan qubura iyo wax garad qabin iyo ikhyaar miyaydan qaab dadnimo
magaalada garowe caasimada dowladda puntland ayaa markaan aadaya madaxweyne ku-xigeenka puntland ahna ku-simaha madaxweynaha axmed cilmi iyo axmed karaash ayaa maanta kulan muhiima wuxuu la qaatay guddiga qaybqaabada shirka maalgashiga iyo guddiga amniga puntland oo welinayaan taliyaasha ciidanka booliiska jenaraal maxudiin axmed muuse iyo agaasimaha guud ee hayadda nisa cabdikhafaar yaasiin faarax kulanka uu madaxweyne ku-xigeenka puntland la qaatay guddiga maalgashiga guddiga amniga ayaa markii uu soo hadlada waxaa ka warbaxshay wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha iyo maalgashiga puntland cabdulaahi cabdi cirsi bismillahi raxmaan raxiim maanta ay taariikhdu tahay bisha sebtember toddobadeeda laba kun iyo sagaal iyo tobanka waxaa dhacay shir aada muhiim u ah shirkaas waxaa ka soo qayb galay guddiga qabanqaabada shirka maalgashiga iyo guddiga amniga shirkaas waxaa jeergareynayey madaxweyne ku-xigeenka ahna kusiha madaxweynaha shirkaas abtiwale runtii wuxuu noogu soo gabagabeeyey jawi aada u fiican waxaa laga hadlay xoojinta amniga muddada shirku socda iyo wixii ka dambeeyaba waxaa la- xoog waraysi ayaa guddiga wuxuu ka siiyey shirkaas qabqaabada iyo diyaargarow shirkaas meeshuu marayo dhinaca kaloo laamaha amnigana warbixin fiican ayaanoo ka siinay Ee, waxaa laga wada hadlay sidii loo wada shaqayn lahaa waxaa laga wada hadlay sidii amniga loo xoojin lahaa waxaa laga wada sidii dadka martida aan usoo dhaweyn lahayn shirkaas marka wuxuu noogu soo dhawaan jawi aada u qurux badan oo laisla gartay in loo istaago sidii shirkaas ah, u guuleysan lahaa baahidiisana dhammaan hadday noqon lahayd eh, soo dhoweynta dadka dejinta eh, dhinacan eh, logistica diyaargarowgiisa qaybahaas kala duwan ee shirku hirgelintiisa u baahan yahay oo dhan eh, waa laisla gartay shaqadana waa la qaybsaday guddiyo si gaara u sii wada shaqeeyana waa lasii qabtay waxaan rajeynaa shirkaas inuu eh, shirkaas wuxuu noogu dhammaaday guul ah eh, runtiina waa uga mahad celinaya dhammaan inta kasoo qayb gashay aada waa mahadsantihiin wasiirka wasaaradda ganacsiga iyo warshadaha ee maamulka puntland ayuu kaas ahaa cabdulaahi cabdi xirsi oo faafaahin ka bixinaya kulan uu maanta magaalada garowe ee puntland kula qaatay madaxweyne ku-xigeenka puntland axmed cilmi iyo axmed karaash guddiga maalgashiga iyo guddiga amniga ee maamulka puntland qadarinayn walaalayaal miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay miyaydan wax isqabto isqimeeya baa lahay maxaa culummadii qabsaday qurankii miyuu ka lumay miyuu qasif nagu dhaco masaraha lagu farxaa Sax. qaneecad nabadgeliyo
xulashada waraasada dhegeysana saarada iyo hayadana waa nagala socotaan magaalada dhuusamareeb ee galmudug ayaa markaan dib ugu soo laabanaya kooxda la howlgalayaasha caalamiga ah ee soomaaliya ayaa maanta waxay ku dhawaaqeen inay soo dhoweynayeen shirka ka furmay magaalada dhuusamareeb ee galmudug kaasoo la sheegay inuu yahay shir lagu heshiisinayo koob iyo tobanka beelad ee dega qeybo ka mid ah deegaanada galmudug waxaan hoosta ay ka xariiqeen muhiimada geedo socodka dibshinta oo loo dhan yahay iyo inay tahay tallaabo muhiim u ah qabashada doorashooyin maamulka galmudug waxaan soo dhoweynaynaa ballanqaadkii muujiyeen dhammaan dhinacyada ay qusayso geedisocodka dibshisiinta loo dhan yahay oon bogaadin daalada ra-isul wasaaraha dowladda federaalk soomaaliya mudane xasan cali khiire iyo sidoo kale maamulka galmudug hogaamiyaasha bulshada si ay u keenaan dhammaan tabashooyinka ayaa lagu yeeday warka ka soo baxay beesha caalamka beesha caalamka ay rajo wanaagsan waxay ka muujisay waa hadalada galmudug iyo ay noqdaan kuwa mirdhala iyo in shirkaas dibshisinta uu noqdo mid ay ku midis yihiin dhammaan beelaha dega galmudug miyaa qaybkii baa la nacay qaneecad nabadgeliyo miyaa qaybkii baa la nacay miyaad qafladun ku jiri qiyaamaha ilaa la tago soomaali qalloocane ogow quwadii allo quruma rugtay baa jirte quruma rugtay baa jirte Wow. qisay reebtaa qisaba qubane wuu soo tixnaa taariikhduna way qortaa qaladku qulub buu dhalaa kulan wanaagsan ayaa leenahay xulashada wareysada dhegeysana saanrada iyo hacdaadana waa nagala socotaan maxkamadda i c g ayaa maanta waxay ku dhawaaqday afarta bisha noofembar inay bilaaba doonto dhegeysiga wareega koowaad ee dacwadda badda ee kala dhexeeya waddankeena soomaaliya maxkamadda ayaa jimcihii shaacisay in dib loo dhigay maxkamadda muddo laba bilood ah kadib markii dowladda kenya ay soo jeedisay codsiga ku aadan in ay bedeli rabto qaranada u dudaya islamarkaasna wakhti dheeraad ah ay u baahan tahay dacwadan la xiriirta muranka badda ee kala dhexeeya waddankeena soomaaliya kenya oo doonaysa in si gacmaroosi ay ku qaadato ayaa wuxuu soo jeetamay in ka badan toban sano balse dowladdii madaxweynihii hore ee soomaaliya xasan sheekh maxamed ayaa bishii julaay ee sanadkii labadakuntobankii maxkamadda s j geysay kees ka dhan ah kenya oo danaysay in si xoog ah ay ku qaadato badda soomaaliya baaxadda uu ku fadhiya badda lagu munasan yahay ayaa wuxuu gaarayaa in ka badan boqol kun oo kilomitir oo isku wareega oo ay soomaaliya leedahay islamarkaasna kenya ay doonayso in si xoog ah ay ku qaadato
waxaan maqli jiray israa'iil ayaa dhulka reer falastiin derbi ku wareejisay adeer maqal way soo dhaaftay kenya oo dhaqanka yahuudda xambaarsan ayaa hadda keenna ku wareejinaysa adduunyo goormaa beer lafa yeeshay ma kukuuyaana hawaysatay waxaa la yidhi ishiisa laga arkaa ushiisa lagu dilaa intaan kala qaybsannahay cid kastaaba wayna hawaysan ma kula tahay damaca kenya kiina midayn lahaa inuu yahay hadalkama taagna waxaa la yidhi baadi kugu raagtay lihi baad moodaa kenya dhul horaa ku maqan haddana mid kaley rabtaa waxaa la yidhi wax badso wax beelay dhashaa aarmay kii hore weyda kollay cidday soomaali ku kacdo kabahay ka orodaa waar keniya ayaa waxu sheega
dadyo qubayuu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba dadyuu qubayuu ka tegay wixii qaadir xallilay qaybii uu naga xarrimay intay qaateen kulliba qaladka dembigay galeen iyaga oon ka qoomamayn ibliisku sii qurxiyeen weliba iyagu isla quman qisaasaha ahaa qiryo qisaasaha ahaa qiryo qabriga la iskeynayo qudhoo baxda naga xigtiyo
kulan wanaagsan ayaad leenahay xulashada walaasada dhegeysana saanradii xadadana waa nagala socotaan magaalada caasimadda muqdisho ee markaan dib ugu laabanaya wasiirka wasaaradda maaliyadda dowladda federaalka soomaaliya oo maanta warbaahinta kula hadlay magaalada caasimadda muqdisho wuxuu sheegay in xukuumadda xasan cali kheyre xilligan uu hogaansho ay wajahayso codosyo badan oo siyaasiyeed iyo mid ammaan oo ka jirta gudaha waddanka iyo beesha caalamka uga imaanayso
gudoomiye cabdiweli gudoomiyaha koobaad ee aqalka shacabka wasiirada abaabulayaasha mushaakhda soo abaabulay ee shirkan quruxda badan leh sida sida fiican u agaasiman bacda saxaafadda martida kale sharafta leh oo aan qof waliba halka uu fadhiyo ku ixtiraamayo masabadda ku fadhiyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu halkan waxa aan u joognaa waxa weeye inaan ka qayb gallo farxadda ay noo keentay taaj ayaan runtii halkan kala qaybgelaynaa oo la dabaaldegaynaa waxaan doonayaa inaad ila ogaataan shaqada dowladdu hayso ee dhinaca maaliyadda waa shaqo diyaarinaysa oo dadka u diyaarinaysa ama lacagta iyo transferka iyo u diyaarinaysa inay adduunyada ka qayb galaan aqal haddii la dhisayo foundation buu leeyahay foundationkaasina waxa weeye waxaan ka shaqaynaynaa ayaa foundationkiya foundationkaasi waxa weeye in shuruuc la dejiyo shuruucda lagu wada socdo in haddaan soomaali nahay layna aamino wax laynagu aamino mushkiladda ugu weyn ee aan lahayn soddonkii sana soo socday waxa weeye adduunkiinan ka dhacnay ka dhacnay waa layna aamini waaye waxba waa laynagu aamini waaye waxaan idhaana waa la rumaysan waayey waxaan qorre waa la rumaysan waayey runtuna sidaasay tahay marka waxyaalaha ugu waaweynee fundamentalka kaa inaan hore u soconno waxa weeye waxaan idhaahnaa inuu inuu sax yahay waxaan qabanaana inuu sax yahay sax maxaa lagu garanayaa qaanuunka inuu waafaqsan yahay qaanuunka waafaqsan yahay marka waxaan ku eedannahay intaasoo sannadood everyday aan ka shaqaynayna waxa weyaan adduunku inayna aamino in layna aaminay wax calaamad kaaga ah maanta tanba calaamad kaaga ah maanta in layna aaminay in layna aaminay oo buwaagteenii la eegay oo la yidhi laba laba marka loo geeyo shan maayo waa afar la yidhi innagu waxaan qorrayna taa noqday tanbaa kaaga calaama ah sidaa daraaddeed waan soo dhaweynaynaa taaj iyo xawaaladaha kale ee faraha badan leh annaga waxay nagaga go-an tahay waxa weye haddaan dowladda nahay dhinaca faynanska waxay nagaga go-an tahay in adduunka la falgalo maxaay soomaaliya ku faani kartaa waxay ku faani kartaa inay yihiin dad ku soo dhashay inay baaxmushir noqdaan way ku soo dhasheen waxaan garanayaa anigu minneabolis sagaashanadii hortoodii inaad intaad meel ka soo daraafgalayso oo dad badan oo soomaaliya aanay joogin eegata meel yaroo huluula intaad gasheed sii socoto socoto socoto nin yaroo meel fadhiya kursi yar baad u tegi magacaagaad u sheegi qofkaad u diraysay halku joogaad sheegi laba kumaad kaga tegi wax alla waxaad kala seexateenna ma jiro ya waxaad kala seexateen ma jiro yacni waxyaalaha laydinku haysto ee xawaaladeyna lagu haysta waa truska inna waan isku hayno oo aan meel kale ka dhici karin yacni meelaha kale intaa samayso imise waxbaad saxiixi imise baasaboor baad soo imise ya taasi waxa weeye waxaan cidina inala lahayn wey taasi cidina inalama leh waxaan doonaya markaa qolo waliba waxa ay leedahay iyadoo iyada u gooniya ayay taa inay ka shaqayso maanta markaa in layna aaminay tana calaamad kaaga ah aadna waan ugu mahad celinayna taaj iyo dadkii ka soo shaqeeyey aad baan ugu mahad celinayna now xawaaladaha ma iloobi karo xawaaladaha ma iloobi karo baanankeenna ma ilaabi karo waxa weeyaan nationkeena wixii dadkii sayfgareeyey weeyaan maanta haddaan nool lahay soomaalina nool lahay waxaan ku noolay waa xawaalada iyo arrimooda ya xawaalada iyo arrimooda iyo isku beddelka lacagaa yarana meelaha ka soo ururinayaan ee dadka soomaalida usoo dirayaan ee biilka lagu bixinayo ya ee iskuullada carruurta iskuullada lagaga bixinayo waxaan ku noolay inaan kusoo noolay intaas haddaanay taasi jirin soomaaliya maanta ma jirteen runtu sidaa weeyaan sidaa daraaddeed annaga waxay nagaga go-an tahay waxa weeye wax alla wax caalamka aad uga baahantiin inaad ku xirno inaan idiin fududayno anaan dhibaatayda ku noqon inaad lacagtaada meesha doonto u diri karto ya ayay naga go-an tahay intaasoo baan baa maanta ina qiimeynaya inay yimaadaan halkan waxaan giddigood ku leynay waxaa weeye baanan baan leenahay xawaaladaan leenahay iyaga la falgala yacni inuu baankale iska yimaado dibadana wuxuu doono iska sameeyo wax ay faa'iido inoogu jirta maaha waxaan leenahay intaa u sheegayna waxa weeye annaga iyo central bank wada soconnaa waxaan leenahay baanow haddaad doonaysa soomaaliya meel ka furato dee baananka iyaga la xidhiidho wada fadhiisto dabeetana meel meel isla gaadha ayaa ayaan leenahay waana idiin yimaadeen qaarkooda waa idiin iman doonaan Eh, marka eh, arrimaha aan wadno oo ay ka mid tahay deen cafisku oo odayaashii ugu horreeyay ay sheegeen eh, waxay ka mid tahay waxyaalaha bedrocka u ah inaan hore u dhaqaaqo deynta laynaga daayo aaminaadda waxaa kaloo ka mid ah in systemkeena lasoo maro oo halkii lacagaha layna siinayo lasiin la siin jiray hay-adaha internationalka ee la odhan jiray mashruuc halkaa ka fuli iminka in la leeyahay treasuryga lagu soo shubaya leanna waa lagu soo shubay waa la isla arkaya inay lacagtii meeshii taallo meeshii loogu talagalay inay gaadhay dad soomaalida ka faa'iidaysteen ayaa ayaa la isla wada arkaya Eh, marka horaan u soconaynaa horaan u soconaynaa waxaanad nagaga tashanaysaa annaga waxaa weeyaan eh, in aan idiin fududayno hawliyiin inaan idiin fududayno ayaad nagaga tashanaysaan Eh, giddigan waan israa'il berita waxaan tegaynaa addis ababa Eh, intayada badan wasaaradda maaliyadda iyo central banka iyo ministry of planning waxaan u tegaynaa waxa weeye imtixaanaan ku jirnaa sida ardayda imtixaanaan ku jirnaayo waxa nasiib wanaaga inaan aqbalsannahay inay dhibaatana haysato aan doonayno inaan dadka wax ka barano ya taasaa nasiib wanaaga waxaana weeye horumar weyn weeyaan ya inaan naha inaan nidhaahno adduunyada waxbaan idinka baranaynaa dhibaataan na haysata inaan ka baxnaan rabnaa habkeen uga bixi karnaa oo sidii caruurta iskuul ku jirta lanoo qoro waxaa la taana samee taana samee taana samee haye intaan idhahin dib u fadhiisto gruubkayga isugu yeedho oo tii loo baahna la sameeyo annagoo iska sii saxno berrintii waxaan halkaa u tegaynaa wixii saddexdii bilood u dambeeyay aan soo qabanaynay yaa lanaga saxayaa eeg hadda madaxa lala- la taagaa ma jiro madax la taagaa ma jiro waan khaldanay khalad baan sama waysa saxayna marka imtixaankaasaan leenahay imtixaankaasi wuxuu wuxuu u ka horeeyaa mid kaloo disembar dhici doono sidii aad jaamacad ku jirto oo kale wey sidii aad jaamacad ku- waa diyaarna waanu nahayoo sida loo istadhigarayaanu istadhigaraynaa maalin walba waan ka shiraa arrintaa halkeen ka maraynaa odayaasha muddeye way ogyihiin arrintaa iyo iyo baarlamaankuba Waa- waa ka- waa laga wada shaqeeya imtixaankaa waa laga wada shaqeeya wixii laysku laysku wada keenay laga soo shaqeeyay baa aniga berita markaa aan hormood ka noqonaya qolada tegaysa disembar baa haddana mid kala dhici labadaa imtixaan haddaan ku guulaysano waxaan filaynaa waxa weeyaan in february markay gaadho la fadhiisto eeg hadda waxaba laysku haystaa soomaaliya ma laga fadhiisan karaa baba laysku haystaa marka horeba ma laga fadhiisan karaayo ma la odhan karaa diinta laga daayo hadda haba ka dayni laakiin ma laga fadhiisan midaan gaadhin baa la odhan jira laga wada fadhiisan maayaa la odhan jira maanta date baa loo sameeyey laleeyahay nimankaasi meeshay doonayeen way soo gaadheen xataa hormood bay ka yihiin wadannada kale way ka horeeyaan annagaa wax lanaga weydiinaya mee lanaga casuume laleeyahay niyo arrintaas aad wadan bay hilaayale uga warramo i am very happy inay caynkaasi dhacdo aad baan ugu faraxsanahay marka labadaa haddaan ka gudubno macadeen wuxuu noqonaya waxa weeye in february shan iyo tobankeeda diinta laynaga cafiyo diinta halka inta la duuduubo meel lagu rido dabeetana ciddii inagu lahayd ay malaheeda gasho siday u cafin lahaayeen laakiin innaga laynoo furo adduunyada in laynoo furo oo lacagaha adduunka lagu dhiso laynoo soo daayey ayaa ayaa ayaan ayaa ayaa ayaan runtii aan diyaar unahay taasaan ku hawlanay waxaa taa ka mid ah in laydin fududeeyo was- laydinku soo xidho corresponding banks laydinku soo xidho eh, oo laydin fududeeyo idinkuna qayb ka noqotaan leanna eh, fi- financial issuesku waa aad iyo aad iyo aad bay qayb weyn u weyaan marka intaasaan kusoo gabagabeynaa soray shir kalaan leeyahay raalli ahaada asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu wakhtigu ma xumo ahaadee dadka xun
xilli waxaynu joognaa xaajadu gurracan tahay dadkuna badi xujaaliyu xadhig lama sitaan yahay xilli waxaynu joognaa ninkaad xaliya maantaba xarragada u soortood siisay doobi xoor badan inuu xamagga kugu dhego xilli waxaynu joognaa xaabsoo cun mooyee laga tegay xishoodkii xilli waxaynu joognaa xaaraami eed falay xigta lagu difaacoon la xusuusan aakhiro xilli waxaynu joognaa xawaaraha damaacigu xiddigaha ka sara maray xilli waxaynu joognaa ninkii xoola boobaa xumaanta u adeegsado xilli waxaynu joognaa dilka iyo xasuuqiyo xinjiraha ku dhaashiyo xadgudubku uu kufaan yahay xilli waxaynu joognaa nin xafida ammaanada nin xadaa ka mudan yahay xilli waxaynu joognaa xaaladda ay ku sugan tahay ummad aan xogteed qabin ama aan xisaabtamin xoog lagu maquuriyo wakhtiguma xumo ahaadee dadka xun ilaahay waxba kama xumaadaane dadka xun
qiriba maysaan biyaa qalbiga miyaa idin qallalay qalbigi miyuu idin qallalay qiyaamo warbaa idhi cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagumahay
kulan wanaagsan ayaan idin leenahay barnaamijka coloshada warasada ayaa dhegeysanayaan saarada iyo hadaadana oo nagala socotaan waxaan goor u aadi doonaa dalka kenya oo la sheegay lasku khilaafan yahay muranka badda ee kala dhexeeya wadankeena soomaaliya iyo kenya balse waxaa markan aadayaa magaalada caasimada muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed ee maanta waxaa ku dhawaaqay in saddex maalmood la hakeeyey shaqada xarunta dambaalista ee c i d-da si dib habeen loogu sameeyo maadaama shacabka soomaaliyeed ay dhibaato kulma ay kala kulmaan xarunta c i d-da ciidanka booliiska soomaaliyeed tacliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed jenaraal sukiya xuseen axmed waxay sheegtay in saddex maalmood oo shaqada xarunta la hakeeyey si looga jawaaba cabashada ka imanayaan qeybo ka mid ah shacabka ku nool gobolka biraandir ee muqdisho taliska ciidanka booliiska soomaaliyeed oo ka jawaabaya cabashada ka timid bulshada soomaaliyeed waxay dhammaan shacabka ku sugan gobolka beander la ogeysiinayaa in muddo saddex maalmood ah la hakeeyo bixinta warqadaha dembi la-aanta taasoo bixinta hogaanka c i d da muddadaasi aan doonayno in duuhabeyn hufan aan ku samayno nidaamka helista warqada dembi la-aanta bulshada saraftale waxaan ka codsanaynaa inay noo dulqaataan muddada aan hawshaasi wadno ayay tiri taliya ku-xigeenka ciidanka booliiska soomaaliyeed oo fariin kooban uga hadlaysay hakinta saddex maalmood ee c i d-da kusoo qortay boggooda facebooka waayahay kulwanaysan aad leenaha saaxiibayaal magaalada caasimada ee muqdishointan ka bixin wararkeeda toddobadii bishii juun ee sanadkan ayaa lasoo xiray dable xoogga xaashi cali maxamed oo loo haysto dilka xasan axmed abukar xuseen axmed abukar iyo cabdulle axmed abukar oo howlaalo dilkaas oo ka dhacay degmada kaaran toddobiyi tobankii bishii lixaad ee sanadkii tegay ee labada kun iyo sideed iyo tobankii xilligaas ayuu isaga baxsaday goobta dalkaas uga geystay eedeysanaha waxayna ciidamada ammaanka ah ku qaadatay soo qabashadiisa muddo ku dhow sanad iyo dhowr bilood lix iyo labaatanka bishii tagtay ayaa laisku yimi fadhiga koowaad ee dhegeysta dacwadda waxaana ay xafiiska xaaralinta maxkamadda ay ka hor sheegeen inuu jiray muran dhilad oo ay sababeen murximinta balse gorsayaasha ayaa go-aan ku gaaray in lala yimaado caddeymo intaasi ka badan dhamme muumin xuseen cabdulaahi ku-xigeenka xeerlanta ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya ayaa ku dooday in eedeysanahu nolosha u aqoonsaday isagoo miyir qaba saddex walaalo ah oo midkooda aan humaysanayn waxaana eedeysanaha u baxay dilka marxuminta uguna safray afasuyeene degmada waabari ee gobolka bilaandir ee muqdisho isagoo u tagay cirifka looga galo magaalada caasimada muqdisho ee degmada kaaran ee gobolka bilaandir ee muqdisho qareenka eedeysanaha ayaa ka codsaday maxkamadda inay bixiyaan magta marxuumka maadaama eedeysanaha ay reewadaag ay yihiin marxuumiinta ugu dambeyn garsoorayaasha ayaa go-aan ku gaaray in dil lagu xukumo xaashi cali maxamed oo ah qisaasta marxuuminta kale ah xasan axmed abukar xuseen axmed abukar iyo cabdulle axmed abukar oo ahaa walaalo sida uu sheegay dhinacyada dacwadda gaashaanla sare xasan cali nuur shuute oo ah gudoomiyaha maxkamadda sare ciidamada qalabka sida dowladda federaalk soomaaliya xasan cali nuur shuute wuxuu sidoo kale uu sheegay in xukunkan uu ka furyahay racfaan in ka badan soddon maalmood cadaabaha qiiqayo qoryaha dadka looga dhigay jirkiinaan khafiifaho qoraxda aan xamili karayn quwiyo taagumahay qatarta aad dhex taagantiin qatarta aad dhex taagantiin kasoo baxa qoonyahow kasoo baxa qoonyahow qur-aankaw soo noqdo qur-aankaw soo noqdo
kulan wanaagsan aad leenahay waxaad ku soo dhawaataan xubinta aad ku xiisaha baddada ee kalamaan arooy kalamaanow nebedaan aslan ugale nebedaan aslan ugale nebedaan aslan ugale nebedaan aslan ugale naxariisle nolol raaxale naxariisle nolol raaxale naafa waarale
weligay dhabadaa naas la nuugale ma maqal adinka ka hor war waxaad noo keenteen bal maqla oryaaye marka ma nabad iyo nolol baa naas la nuugale war nabadii nolol heesaa isku saarnee ku samaysay
may dheegi jiray eembaale dabadhan shida usiiba kahoobaday ha war eembaalahan isku kahoobateen war kanoo dhegan sida yaaqay ra'iisul wasaare amay baseeday koonfur galbeed itaana madaasa eedin mad eedinsay alyow mad isaag nuurawsay dheer mad nuurawsa magordaasana isaag mad birkan gordaasana lanki geeddhowkahaay bug bag bug bag bug bag bug bag bug bag soo dhowaada ha dhowaaw ha dhowaaw ra'iisul wasaare alaama guyan haka dhowaaw ereng misiim dhamaanay dhin kale siin dhimin oo dhegan sidahe jinaw mad jinaw alyowmad hubeer nuuraw isan goradaasan fataal e ma eray mahana gala korta mahana gala korta wallaahi masawarka kiida waa gubaana haddii askari an la baryaynaba usiinamakiin baryaw ari way laga et warya hoy wala siin niman wilib widaay ra'iisul wasaaraha galmudug intiusan ku tabna heraal imay basaday gabal lay huursha mayle alikasaasana ra'iisul wasaare enyow soo dhowaaw anti aran aad baan u dhowahay yaari nibadaan asla nuugale nibadaan asla nuugale markareed mayba obse eed anka gobe siimowkii galmudug inohnay siimoway foolba baydoowa naftiaba galmudug koyanka doon leta doonimayne doonimayn edkilayka mogon laakiin mafadaan mafadaan mafadaane ati roogan warmada isaaqow idinkana ma jirnaa foor idin dhigay war telefishinka qaranka maalin hore afmaay bay waxay ku soo qoreen ra'iisul wasaaraha inuu baydhabo tegayo markaas bay waxay dhaheen xasanow caliyow khayrow sida saxdaana waxay tahay xasanow caliyow keerow war waxaa la yidhi ra'iisul wasaarihii waa gebiye markuu baydhaba tegey afkii mayga waa fahmi waaye wuxuu yidhi jaynays jabaan lagu turtumay jeejniyo afkeeda jarmal luuqaddiis ma aanan baran iyo jamaykaan jawjawlahaad ku hadasheen waygu joogsaday jilci oo tartiib iigu sheeg ha igu jaaxidini ama jalowga waa necabhaya juuq ha ii dhihina buda buda waryawnu soomaali international ewaana buda warya warwar ma haysaane maanta wax muqdisho lagu soo dhoweeyey oo hobyo ka yimid waa abwaan maxamed sahal war cilmi baaris habarkiisa ninkii sameeyey miya war waa hangoolkii hobye waa abwaankii yidhi hogaamiyaasha xayraamayow dhimaca waaraynta war ma ahayna wuxuu yidhi xirfad kale la soo baxa dagaal waa xaraar yahay warwala galmudug lahanka tarxiilibisaasu war xirfadka la soo baxa macnaheedu musuq maasuq sameeye miya war taas laguma tarxiilina waxaa lagu tarxiilay qoob iyo sur qoortiiyo majihi waa isku qoofalay war maya saa maahee waa dhidar kuma xabaalaha uma dhaadhaceeno kuma dhiiradeen ruux celinkana dhawaaqe markuu meydka dhiiliyi dhaqdhaqaaq ka waayo hore ugu dhowaada war muusubixi maa kuu soo dhiibi war muusubixi ninkaas sheegaan ku xasuustay cabdinaasir soole hargeysaa lagu xidhaa la yidhi xariggiisna waxaa ka dambeeyaa la yidhi cabdiqaadir dulyar war duduum aramaka dhammaadaas dulyaran dulmamaka dhammaado aman dheera leeri war soolo madax diiranaan ku ogaaye hargeysa maxuu ka doona timo miyuu ka beeranaaye war adeer war ma haysaane somalilan indhaha qudhaansaday leedahay odhooqow dhanoo somalilan intaad ammaan is leedahay ha aflagaadaynin dadka war somalilan waxaa xalay lagu xidhay waa tiifiga horyaal imaamulkiisa war somalilan xarig badan ama gacdoon ha ka bilowday war meewood waalante xabsigii kontanaama beeg baa ka furanayo meesha war xabsi waa laga soo baxaaye mar haddaysa hawdeenoo kale ka yeerayn waa fiican yihiin ilaahay naxariisda maxamed dheeri hatu ka hor ma eray yaa xabsi waahe laga soo baxa laakiin qabri laga soo bixi ma war war ma haysaane soomaaliya waxay ku guulaysatay koobkii kubadda cagta ee adduunka war koobka kubadda cagta adduunka laba kun laba iyo labaatanka ayuu qadar ka dhacayaa mana la gaarin waa isla reebkiisa waxa la ciyaaray war warkaan iga dhex geline marba hadday soomaaliya sambaawi koobka adduunka ka reebtay soo kuma cadda inay ku guulaysanayso maandheeskow waxaan maqlay markay soomaaliya ka badisay zimbabwe madaxweynihii zimbabwe inuu u geeriyooday naxtin awgeed horta ayeeyo robert mugambi kaama yarayne horay ma u kulanteen
nin geesiya oo muhalgana oo muwadinow ahay laakiin midda ay ku qaldameen waa markay soomaali la cayaareen war waxa naxdinta soomaaliya u dhiman raba waa madaxweynaha kenya uhuru kenyaata waxuuna yidhi naagtan timaha bilaqada wadata wasiirka arrimaha dibadda kenya ah meeshaan u diray guuldarray ka keenta xilkana mar dhowaan ka qaadaa uu yidhi war markii hore u qaldanaay sababto naagta timahay bilaqaysataye mabaday bilaqaysan kartaa war maxaan idinkala hadalnaa naag dhukuran baa idin hawaysatee bilaayiliskala jar balow ma leelaa gaari widaa'iye adi ino gaan eta iska aloytama nii kale jarta warwar ma haysaana waxaa la yidhi madaxweyne kenyaata iyo naagta dibaddiisa dagaalkooda meeshuu ka kacay garanba maysaane intaasaan ku soo koobaya ayaanan sii badin badraan ii soo baxsada badnaan iyo xoog isbida anoon baqanaynin baan bahdaan wada sheeganniyo dunida u bayaamiyaa markay buug weyn qoraan bannaankana laga maraan birtayda intaan qabsado dagaal bisinka u qabtaa ilaah saan uga bartana markaa laygama baxsado
weli jaylankunsanbootee geelan hoosis makakana ma waxa weeyaan anigu wa basraay berigan yaraa waan boodi jiro waan badhe caddaa miyaa warwar ma haysaane xarunta dembibaarista c i d-da idaacadda kulmiya markay dembibaaris ku samaysay kiiskii musuq maasuqaa ku soo baxay saakana waxaa la yidhi albaabada laysku dhiftay taliyaha booliskuna wuxuu yidhi annagoo ka jawaabayna cabashadii dadka ayaan albaabada isugu dhifannay c i d war jenaraal sakiye xuseen waxay tiri saddex maalinay xiraanaysaa c i d oo baaris lagu samaynayo war taliyii ciidanka minijibiyada wuxuu yidhi shaqadayni boolis iyo milatariya la wareegay keligood inay lacagta qaataan miyay rabeen war jidkii warshadaho raadiyo kulmiya tiri ciidama joogo minishibiyi traafikaba waa lagu yaaciyey bajaajleydi mar kale xabasho ka soo yeertay war bajaajilay mar haddaan la dilayn canshuurta ha bixiyeen war anugu weligay wasiir asoon shaqada ka tegin dowladdiisa dhaliila ma arag laakiin wasiirka awqaafta iyo arrimaha diinta ee hirshabeelle waa adkaysan waaye markuu arkay inaan wax maamulu ka jirin meesha wuxuuna eed u jeediyey madaxweynaha iyo ku-xigeenkiisa iyo guddoonka baarlamaanka wuxuu leeyidhi xamaray iska degeenoo hirshabeellaba kama shaqeeyaan tallaawadaas tallaabo aad u wanaagsan waay tallaabadaas oobatoo wanaagsan atalankii bahal lahay tallaabadiisu hoyla mugaadle bacdeen jawhar waa la soo tegaa waa la soo mooda xamaraa liimahaa shaqa kale ma qabtiin mininkiin u naqad shaqays warnimayo warnihaysiine maanta maxkamadda ciidamada qalabka sida waxay dil toogashaa ku xukuntay askari saddex walaalaa isku kor dilay kaas maxaas munduq wax ugu dilay feeraa jira xusulaa jira qaniishaa jirta xanqaruufaa jirta waryaad war suutaa suuratulmaa'ida ku dul akhriyay shibnaga dheh war kashmiir iyo hindiya dhibaataa ka taagan maxaad kala socotiin reer kalmaan war dowladda ingiriiska oo cadaab siyaasadeed ku jirta maxaa ka ogtiin war muslimiintii rohinga dhibaataa haysatay maxaad kala socotiin dad ashaataa tihiini war koonfur afrika dukaamidii soomaalida wilmal furna hirinyiina may war eka haytaan war jumhuuriyaddii somalilan ayaa adhbaas weyn ku qaadaysa buntlaane war maxaa ka haysaan war turkigu nukleer baa samaysanayaa buu yidhi maxaad war ka haysaan war xaaladda jubbaland saddexdii madaxweyne xaggee ku dambeeyeen war galmudug madaxweyne ma loo doortay war shirkii bariga dhaha ee hobyo maxaa ka soo baxay war xasan ruuxaanaa taageeray war baddii kenya nugu haysatay laba biloodaa dib loo dhigay war leo ani maxkamadda adduunka ka shikiyeyba baddeen anagaa iskale war maxkamadda adduunka hadday laalaabna geliso shuuta xukumayo war maxkamadda heeg nin soomaaliya madax ka eeg waryaa edab lahaw horta soomaaliya waxaa la yidhi khayr wax kuuma dhibee shar u tooghaaye badda haddii kenya loo xukumo laba bilood kadib maxaan samaynaynaa
way mahadsan yihiin saxaabada xubinta kalmaan intaas caawa barnaamijku iyo waxaan kaga tegay heestan tani kulan dambe waxaan saaxiib yaal idin leenahay guul iyo gubonnibo
masaqira jalinba sadbursiya ma eexba siyaasadii ma beenba masiriyo khiyaama masaqira jalinba sadbursiya ma eexba bulshada saboolka ka caruurta sahayba masugaana maaniyo tacabiyo durbaanba durbaanba ma bulshada saboolka ka caruurta sahayba masugaana maaniyo tacabiyo shacabka durbaanba durbaanba masalan kafuurba markii lagu saluugana saltanada saltanada u dirirba masalan kafuurba markii lagu saluugana saltanada saltanada u dirirba dadkaagoo sagaal qaday masibrar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa dadkaagoo sagaal qaday masibrar ka dhaansa macan sidigta maala adiguna sidaadaba gaajada la seexa adiguna sidaadaba gaajada la seexa ma sidaa doonta yeelba ma sinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba masidaad doonta yeelba masinaan ka diido sanka kibir sanka kibir sanka kibir la taagba matabaniyo sideed gobol isohdima u yeelo mid facalan dulsaarba matabaniyo sideed gobol isohdima u yeelo mid facalan dulsaarba sokeeye dhalashada si jiqura ka wada yimid si kala fogeeba sokeeye dhalashada si jiqura ka wada yimid si kala fogeeba siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay siyaasadii maxay tahay maxay tahay siyaasadii maxay tahay maya maya sida malahan siyaasadii sida malahan si kaloo ka duwan weeye maya maya sida malahan siyaasadii sida malahan si kaloo ka duwan weeye حتى الدايم يكون طي اتكسرت وانا قوي حتى الدايم يكون طي اتكسرت وانا قوي نبضل سقوي sinaniya garsoor weeye saboolnimo loo diri weeye nabadoo la suga weeye sinaniya garsoor weeye saboolnimo loo diri weeye dhaqalaasan kuu weeye qorsha saxa sameeye weeye
saraaciya wax soo saarka suuqa caalamka weeye weeye dhaqalaasanku weeye qorsha saxa sameeye weeye sharciga wax soo saarka suuqa caalamka weeye weeye tun qabiilka duruuq weeye safiixuma ka noqo weeye soomaalida midee weeye samafalaya weeye samafalaya weeye weeye sun qabiilka duruuq weeye safiixuma ka noqo weeye soomaalida midee weeye samafalaya weeye samafalaya weeye sharcigana ku socowe seteejalya weeye aqoon sare ugaa weeye samiriya dulqaad qaad weeye sharcigana ku soco weeye seteejalya weeye aqoon sare ugaad weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadi sidaa weeye siyaasadii sidaa weeye siyaasadii sidaa weeye